بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل bdعة ضلالة وkula ضلaalaة في الناar waxaan ku soo jirnay kitaabkii alkabاa'ir oo sheekh maxamed abdilwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix bn fawsan fawsan waxaan soo gaarnay baabu ma jaءa fi اlyamiin اlkhamuus kan wuxuu u baab yahay wixii ku yimid kabiiradii dhaarta dadka tiimbisa naarta oo qofkii ayaa wuxuu ku dhaaranayaa arrin tegey oo uu og yahay inuu ku been sheegaayo kasbuuna waxaa u samaynayaa xoolo muslim buu rabaa inuu ku qaato ama maar dan kaluu rabaa inuu ku gaaro oo wax iska difaacayo wax lamid ah can ibni mascuudi radia allahu canhu marfuucan waxaa laga wariyey can ibni mascuudi radia allahu canhu waxaa laga wariyey marfuucan isagoo rasuulka sal l slm kasii warinaya man xalafa calىa maali imri'in muslimi bigayri xaqihi laqiya allaha wa huwa calayhi khadbaan qofkii ku dhaarta xoolo muslim leeyahay oo xaqdarro ugu dhaaranaya xoolahaas inuu qaatuu rabaa laqiya allaha alluu la kulmaa wa huwa calayhi khadbaan iyadoo alla u caraysan yahay suma qaraa calaynaa rasuulu llahi sal slm rsulka alle wuxuu nagu akriyey ina aladiina yashtaruuna bicahdi illahi wa aymaanihim hamanan qaliila kuwa iibsanaya ballanka alle iyo dhaartooda ku iibsanaya hamanan qaliilan lacag yar walimuslimin wuxuu leeyahay can abi umaamata laga wariyey radia allahu canhu marfuucan isagoo rasuulka sal slm kasii warinaya man iqtataca xaqa imri'in muslimin bigayri xaqin laqiya allaha wa huwa calayhi khadbaan qofkii xaq muslin goosta oo qaata dhaartiisuu ku qaadanayaa waana xaqdaro xaqdaruu saa ku samaynayaa laqiya allaha wa huwa calayhi khadbaan wuxuu alle la kulmaa isagoo u caraysan alle wa fii riwaayatin riwaayo kaloo muslim uu leeyahy waxaa ku jirtay man iqtataca xaqa imri'in muslimin biyamiinihi faqad awjaba allahu lahu nnaara alla wuxuu u waajibiyey naartii wa xarama calayhi aljannata jannadiina waa uu ka xarimay wa qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi wain kaana shay-an yasiira yaa rasuula allah wax yarba ha ahaadeen waxa uu qaadanayo ee uu dhaarta ku qaadanayo wax iska yarba ha ahaadaane qaala wuxuu yidhi wain kaana qadiiban min araak wain qadiiban min araak saxiix muslim kulley saasaa ku jirta saan filaayo wain kaana waa loo soo qadaraa lakin wain kaana haba ahaadee waxaasi uu dhaartaa ku dhacayo qadiiban min araakin laan caday ah cadayga afka lagu nadiifsado laantiisaa oo yar bay iska noqotay waa waxaan wax macno la joogin sheikhuu wuxuu leeyahay kabaa'irtii waxaa ka mid a alyamiinu alkhamuus dhaartii dadka naarta tiimbinaysay midda dembiga tiimbisana waa lagu fasiray oo hadduu dembi maaragtay dhex tiimbado dembigaas wuxuu sababu noqdaa inuu naarti galo marka badeecad buu ku dhaaranayaa uu leeyahy waxaas waxaasan kusoo iibsaday been buuna sheegayaa wuxuu rabaa inuu kediyo qofkii keliyantiga u ahaa ama wuxuu leeyahy lacagtan kasoo bixi waa intaa ama wuxuu leeyahy macnaha intaasii joogtaay wax noocaas oo kale alluu ku dhaaranaya isagoo been sheegaya shiikhu wuxuu leeyahay marka waxaa khamuus loogu magacaabay sababtoo qofkeeda ayay tiimbisaa dembigii kadibna naarti jahannamo allaan ka magan galnay dhaartu waxay u qaybsantaa buu leeyahy sheikhu saddex qaybood tan koowaad waa maxay waa dhaartii laqwiga ahayd oo iska hadalkii bilaashka ahaa oo dhaartiina ku jira waa yani qofka carabkiisa warkiis ka soo maraaya isagoon qasad maaragtay kala hayn oon dan kala hayn oon u qasdaynin caaisha waxaa laga wariyey allah ka raali noqdee inay tiri unsilat hadi ilaayatu aayadan waa la soo dejiyey oo laa yu'aakidukum allahu ah alla idin qaban maayo hadalkii laqwiga ahaa oo aadan inaad gunudaan u qasdinina fii aymaanikum dhaaryaalkiina laydin qaban maayo waxay ku soo degtay tiri oo macnihii uu yahay qofka oo leh laa wallaahi waxbaa la weydiina markaasuu leeyahay may wallahi wallaahidu marka waa un isaga daraaya afkiisay ka soo baxbaxaysaa u qasdi maayo dhaar wa balaa wallaahi buu leeyahay dhaarta labaad waa maxay waa dhaar guntamaysa waay oo kafaaro leh oo miduu qofku u qasdaayo inuu gunto arrin mustaqbala iyo wax dhici doonana uu ku guntaayo waa sida inuu yidhaahdoo kale wallaahi la afcalanna kadaa allaan ku dhaartaye waxaasi waxaas waan samaynayaa wallaahi laa afcalu kadaa allaan ku dhaartaye waxaas samayn maaya buu leeyahay taasaa marka kafaaradu ka waajibtaa alla wuxuu yidhi walaakin yu'aakidukum alla wuxuu idin qabanayaa bimaa caqadtum alaymaana waxaad dhaarihiinna ku gunudeen oad isku laasimiseen adinku fakafaaratuhu kaas kafaara gudkiisu wuxuu yahay iطcaamu casharati masaakiina toban masaakiina in la quudiyo min awsati maa tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba ama la marasheeyo tobankaas amase qoor la xoreeyo qofkii marka intaa waaya faman lam yajid fa siyaamu halaaثati ayaam saddex maalmood inuu soomo yaa kafaara gud u noqonaysa aayadda suurat lmaa'ida dhaartaas saddexaadi waxay tahay oo shiiku uu maarata sheegaayo waa midda la yidhaahdo alyamiinu alkhamuus arrin tegey buu qofku ku dhaaranaya isagoo been sheegaaya kasna ugu dhaaranaya kafaara guud lagama rabo taas sida culamadu u badan yihiin ee waa inuu toobad keenaa uun allana dembi dhaaf weydiisto haddaanu ka toobad keenin dembi bay maaragtay tiimbinaysaa kadibna naarti bay tiimbinaysaa oo wuxuu ku dhaaranayaa tusaale ahaan inuu hebel oo waxaa samaynaya arkay mana aanu arag ama wuxuu ku dhaaranayaa badeeco in lacagteedu ay intaa tahay isagoo been sheegaya kasna ay ka tahay taas waxaa la yidhaahdaa alyamiin alkhamuus ee dad fara badan ay isaga hadlaanoo aysan u abayeelaynin ganacsato badan iyo dad suuqa wax ku iibiya waxay rabaan uun badeecadooda inay socodsiiyaan xadiidna waxaa ku jiray in dadkii alla aanu fiirinaynin maalinka qiyaamaha oo aanu dembiyadii ka tahiraynin cadaab daranna uu u sugnaaday ay ka mid yihiin waalmunafiqu silcatahu qofka badeecadiisa socodsiiya bilxalifi alkaadibi dhaar beena ku socodsiiya xadiidka muslim baa wariyey laa yashtarii ila biyamiinihi walaa yabiicu ila biyamiinihi wuxuu wax ku iibsanayaa dhaar uun wuxuuna wax ku iibinayaa dhaar uun wax walba dhaarti inuu ku socodsiiyu rabaa rasuulku wuxuu kaluu yidhi sala alla ly slam alxalifu dhaartii manfaqatun lisilcati socodsiin ayay badeecadii u tahay mamxaqatun lilbarakati laakiin barakadii ayay baabiinaysaa xadiidka bukhaariyo muslim baa weriye marka dhaartii badeecadii xoogaa way ku socodsiinaysaa laakiinse xoolahaada iyagoo baaba-oo kale ayay noqonayaan oo ama maaragtay aafaa ku dhacaysa ama wax aadan waxba ka faa'iideyn ayaad ku bixinaysaa oo adduunka aada wax ka faa'iideynin ama aada ajir aakhira ku kasbanaynin marka yamiintaasi waxay ku xigtaa markhaati beenaalih xagga xaaraantinimadeedu inay xoog badan tahay oo dembigeedu aada u weynyahay dhaartaas marka waxaa soo gelaya dhaartii waxyaabaha laisku qabsado qofkuu dhaaranayey ilaan qofkii wax sheeganayey ilaan qofkii wax sheeganayey waa inuu maaragtay la yimaado wax caddayn ah markhaati iyo wax lamid ah kii maaragtay wax inkiran oo yidhi aniga waxaas layguma laha ama maaragtay shaqo kumalihiina waxaa saaran inuu maaragtay dhaarto hadduu marka u dhaarto wixii isagoo qaatay u yidhi anu ma qaadanin isagoo been sheegaaya si uu xoolaha ula tago oo maaragtay waxaas laysku haysto uu isagu maaragtay ugu guulaysto waa sidii rasuulku sal l slam uu yidhi inamaa aqtacu lahu qitcata min annaar waxaan u jaraayaa un u goynayaa qeyb ka mida naarti bukhaari muslim baa weriy xadiidkaas xadiidka abuu umaamana waxaa ku jirtay buu leeyay shiikhu yalqa allaha wahuwa calayhi khadbaan alluu la kulmaa iyadoo alle wuu caraysan yahay qofkii awooda marka carada alle dhaarta naarta qofka tiimbisa saddex waxyaabood ayay gashaa waa in lagu dhaarto hadallo la sheegaayo oo akhbaara oo beena ama lagu dhaarto wixii la kala iibsanaayey wixii la iibinayo ama lasoo iibsanaayey ama lagu dhaarto waxyaabihii laisku haystay oo laisku qabsaday xadiidka ibnu mascuud allah ka raali noqdee isagu wuxuu ku soo arooray waxyaaba laisku qabsaday aayaddan baana soo degtay oo aal cimraan ku jirta sababu nusuulkuna wuxuu leeyahy shiikhu waxay ahayd laba nin baa isqabsaday rasuulka sal l slm agtiisa oo wax isku qabsaday markaasaa rasuulka sal l slm kii wax sheeganaayey oo waxbaa iga maqan lahaa wuxuu ka dalbay inuu maaragtay markhaati keeno xujo inuu keeno wax xujaa marka ma haysan markaasuu rasuulku sal l slm wuxuu ku yidhi shaahidaaka ow yamiinu waxaad un helaysaa adigu waxa labadaada markhaati ay kuu marag fureen ama labadii markhaati waxa booskooda gelaayay oo mararka qaarkood nin iyo laba haweena yaa maaragtay markhaati noqda ama nin iyo qofkii wax sheeganayay dhaartiis yaa mararka qaarkood iyaduna markhaati noqota taasaa marka wax ku helaysaa aw yamiinuhu ama dhaartiisaad leedahay oo hadduu dhaarto dee marka saasaa arrinku ku dhammaaday adiguna xujo aadan keenin qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallahi rasuulka allow yaxlifu ninku xoogaa wuxuu maaragtay ku tuhmaayey xoogaa yani diin xumo iyo wax noocaas oo kalea yaxlifu ninkaaba iska dhaaran doonaa buu yidhi walaa yubaali una aaba yeeli maayo faqaala rasuulu llahi sal l sl rsulka allah wuxuu yidhi man xalafa calaa yamiinin qofkii dhaar ku dhaarta yastaxiqu biha maalan oo uu xoolo rabo inuu ku helo wahuwa fiiha faajirun uu beenna ku sheegaayo dhaartaas laqiya allaha wahuwa calayhi khadbaan wuxuu la kulmaa alle isagoo u caraysan faanzala allahu tasdiiqa daalika allah wuxuu soo dejiyey taas rumaynteeda uma اqtara'a hadihi aayata wuxuu akhriyay rasuulku sal slm aayaddan ina aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi kuwa maaragtay ku bedesha ballankii alle wa imaanihim iyo dhaarahooda beenta ah samanan qaliila lacag yar ku bedesha ulaa'ika kuwaas laa khalaaqa lahum fi laakhirati wax nasiib oo aakhire ay ku leeyihiin ma jirto walaa yukallimuhum allahu allana lama hadlo walaa yanduru ilayhim mana uu fiiriyo yowma alqiyaamati maalinka qiyaamaha walaa yusakiihim dembiyadana kama daahiriyo walahum cadaabun aliim cadaab daranna waa leeyihin culamada qaarkoodna waxay ku fasireen cahdigaas waa nimankii maaragtay gaalada ahaa ballankii lagula galay inay nebi moxamed raacaan sala alla alay slama ay maaragtay ka takhallusaayaan oo lacag yar ku qaadanayaan ma raacayaan marka jannadii wax ka heli maayaan waana goodi aada u daran allana maaragtay naxariis kuma fiiriyo dembiyadoodina kama tirtiro cadaab daranna way leeyihiin ciqaabtaas aadka u daran bal fiiri buu ku leeyahy shiikhu muxuu ku mutay waa dhaartii beenta ahayd haddii qof uu dhaarto been ku dhaarto oo uu maaragtay wixii laysku haystay qadiyaddii iyo kayskii uu isagu helo ama xoola ha noqdaan ama dhul ha noqdaane ama wax kaloo la isku qabsada ha noqdaane waxaas uu helo adduunyada ah maxay maaragtay ka qaabili karaan carada alla uu caroonayo iyo ciqaabtaas uu aakhiro la kulmaayo rasuulku sala alla ly slama arrinka kuma koobin xoolaha faraha badan qofka dhaca oo dhaarta ku dhaca ama dhul waaweyn dhaca ee wuxuu yidhi qofkii qof muslima xoolihiisa qaata oo xaqdara ku qaata oo dhaartiisa ku qaata faqad awjaba allahu lahu naara wa xarama calayhi aljanna alla naaru u waajibiyey jannadina waa laga xarimay oo janno heli maayo waay macnuhu nin baa wuxuu ku yidhi rasuulka sal ll ly slama wain kaana shay-an yasiiran yaa rasuula allah waxaas uu dhaarta ku qaatay wax yar baa ahaadeene rasuulka allow yani wuxuu allo la kulmaaya manaarti buu maaragtay gelaayaa jannadina waa weynaayaa qaala wuxuu yidhi wain kaana waxaas haba noqdaane qadiiban min araakin laan geedka cadaga ahaa ka midaba ha noqotee oo dadku ku cadaysadaan shiikhu marka wuxuu leeyahy ma bannaana in la fududaysto dhaarti waxaa lagu dhaaranayaa ha iska yaraadaanba sida dadku u haystaan rasuulku wuxuu yidhi sala lla alay slam man xalafa yamiina sabrin qofkii ku dhaarta dhaar loo joojinaayo oo ninka xaakimka ah uu ku laasiminaayo marka maxkamad laysla aado oo markaa been ku dhaarta liyakhtatica biha maala mri'in muslimin inuu ku qaato oo ku goosto xoolo qof muslimin leeyahay laqiya allaha alluu la kulmaa wa huwa calayhi khadbaan alla u caraysan markaasaa aayadda alla soo dejiyey in aladiina yashtaruuna bicahdi illah aayadda akhti ka horan soo sheegnay sidaa darteeda alla wuxuu leeyahay waxfaduu aymaanakum dhaarihiinna ilaaliya oo saa ku ilaalinaysaan inaad ka fogaataan inaad dhaarta u degdegtaan oo haddana aadan maaragtay fulinina oo gaboodfal aad ku samaysaanoo aada ku dambowdaan haddii aada fulin weyso marka yamiinu sabrida culimmadu waxay ku sheegeen macnaha naftiisuu maaragtay ku xabisayaa inuu maaragtay dhaartiisaas ay runta oo wax sax uu ku dhaaranayo waana beenlow beenuu sheegaya waxaa kaloo lagu macneeyey inuu dhiiran yahay sida aayaddii alla uu yidhi famaa asbara macna naari u sabar badanaa nimankaasi naarta marka waa macnaha dhaar loo xabisayo waaye oo macnaha laasim ku ah asaga waxayna timaadaa un marka maxkamad laysla koro nawowi wuxuu leeyahay waa dhaartii kii dhaaranayay lagu waajibiyey ninkii qaaligaha agtiisa qaaliga wix lamid ah yani qofkii dhaari ay macnaha usoo jihaysato dhaar ilaa ilaa looga baahdo xaakimkii inuu yidhaha ilaa ilaa dhaaro sabrigu waa halkaasu ka imaanaa marka waa marka laysqabsado maxkamad laysla aadee oo markaas been ku dhaaranayo si uu qof muslima xoolihiis qeyb uga helo marka waxfaduu aymaanakum marka alla uu yidhi dhaarihiinna ilaaliya macnaha ha badinina waayo macnaha dhaarta daruura haddaysan jirin ha dhaaranina markaad dhaaranaysana waa in hadda aada run ku sheegayso waxaad ku dhaaranayso laakiin qofkii dhaarta iska badiya waa qof maaragtay alla aan weyneyneyn oo fududaysanaya xaqa alle qof alla weyneynaya maaha xadiidka umaamo wuxuu uu yidhi rasuulku sal l slam man iqtataca maala mri'in muslimin qofkii goosta oo qaata xoolo qof muslima muxuu ku qaadanaa macnaha bilyamiin uu ku qaadanaa waa dhaar cinda alqaadi ninkii qaaligaa agtiisa uu ku dhaaranaya ama qofkii macnaha ay ishaysteen oo wax isku qabsadeen yaa wuxuu leeyahay haye ma sheegato waxaan bal dhaaro markaasuu dhaaranayaa xoolihii walaalkiisusaas ku qaadanaya goodigaas daranaa marka ku soo arooray nawowi marka wuxuu leeyahay xadiidka waxaa ku jira adayga xaaraantinimaynta in xuquuqdii muslimka la qaato iyo inaanu farqi u dhexayn in xaqaas la qaadanaayo oo la duudsinaayo uu yar yahay iyo inuu badan yahay ila wuxuu yihi rasuulku sal slam in qadiiba min araaki laan cadayba ha noqotee waxa uu dhacaayo wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online